bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanto wacan dhegaysta idlahantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa waa habeen ay sii baxayso axad isniina ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha shanaad sannada labada kun lix iyo tobanka barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad habeen kasta ka dhegaysataan xiliyadan oo kale rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcada caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda la waraali ka noqdo waxaa ka mid a gudihoosaadka u xil saaran soo diyaarinta mashruuc sharci lagu ansixinayo doorashada dadban ee sanadkan dalka ka qabsoomi doonta iyo hanaanka lagu fulinayo lagu fulinayo oo uu soo magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu yeeshay kulankoodii ugu horeeyey waxaana shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda mudane mahad cabdalle cabad oo ah gudoomiyaha guddigan haddaba kulankan guddiga uu yeeshay iyo waxa ka soo baxay aad barnaamijka aad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a shir looga hadlayay xaaladda barakacyaasha iyo sida wax loogu qaban karo ayaa maanta muqdisho lagu qabtay waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk qodobada kale caawa barnaamijka dhacdooyinka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeyti ayaa qalab isugu jira kumbiyuutarro iyo biritinno waxa uu ku wareejiyey konton iyo toddoba hay-adood oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadana qalabkan hay-adaha lagu wareejiyey ay u isticmaali doonaan nidaamka cusub ee hanaanka maamulka maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka hadlay qalabkan iyo hamiyadda uu u leeyahay iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaabi oo ku hadlayay magaca agaasimayaasha wasaaradaha aan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda tow ayaa waxa ay maanta kormeer ku tageen xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka bad oo dib u dayactir lagu sameeyey waxaad maqli doontaan wasiirka kalluumaysiga iyo khiraadka badda oo sharaxaya ujeedka kormeerkan qodobada iyo qodobo kaleed caawa barnaamijka dhacdooyinka maanta aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodo leh uu raalli ka noqdo hase haatee gabagabada caawa heesta barnaamijka aad maqli doontaan waa waagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan sii gudagalaynaa guddiga waa guddi hoosaadka u xil saaran soo diyaarinta mashruuc sharciya oo lagu ansixinayo doorashada dadban ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka ka qabsoomi doonta iyo hanaanka lagu fulinayo oo uu soo magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu waxa uu yeeshay kulankooda ugu horeeyey waxaana shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda mudane mahad cabdalle cabad oo ah gudoomiyaha guddigan haddaba habdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wariyaheedna ibraahim guudle isxaaq waxa uu ka wareystay kulanka iyo wixii looga hadlay iyo waxa ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhda ku beegnayd ee sideedda sideedda may laba kun iyo lix iyo toban waxaa fadhiistay guddi uu soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka sida uu qabo qodobka lixda saddexda xeeroosaadka guddigaas oo mataqaanaa loogu talagalay inay soo diyaariyaan mashruuc sharciya oo ku saabsan sida ugu habboon mataqaanaa loo samayn karo doorasho dadba loo samayn karo guddiga kulankiisu horeysa maanta ayuu yeeshay guddoomiyaha wuxuu soo jeediyey intii aan kulanka la fur wuxuu soo jeediyey in arrinta laba qaybood ay tahay qaybna ay tahay in guddigan oo loogu talagalay inay mashruuc sharci ka soo baxa baarlamaanka inay soo diyaariyaan iyo qaybta labaad oo ah in nuquladii uu qeybiyey ra-isul wasaaraha oo ku saabsanaa hanaanka doorasho in markaas ayadana si maalin kale laga hadlo marka maanta waxaa noo dhammaatay qaybtii oo ku saabsanayd mataqaanaa sidii ay suurtagal u noqon lahayd in la sameeyo doorasho dadban lix qodob ayaa mataqaanaa laga soo saaray marka intiina waa lasku afgartay oo doodo oo mataqaanaa oo runtii aan dhihi karo dhaxgalgal ayaa ka dhacday hadduu alidma beritan guddiga ayuu isu imaanayaa waxayna ka hadli doonaa qaybtii labaad oo ku saabsan noqoladii markaa uu soo gudbiyey ra-iisul markaa uu soo gudbiyey guddigani oo koylaad xubnadka kooban waxaa guddoominayay mataqaanaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane mahad cabdalla cawad sidoo kale waxaa la shaqaynayaa mataqaanaa shantii xubnood oo task force oo anigu aan ka mid ahay oo intaasna dhoo dhan waxay hoos imaanayaan guddoomiyaha baarlamaanka oo maantaba shir guddoominayey oo na faahfaahinayey ujeeddada markaas kulanka marka hadduu al idmo beri iyaa lagu ballamay in ay isku soo noqdaan guddiga ayna galaan qaybtii labaad oo ku saabsanayd in qodob qodob loo dul istaago noqoladii noqolkii uu soo gudbiray wasaaraha oo ku saabsanaa nidaamkii hannaanka doorashada qaran ee
marka qodobada maanta dooda dhaliyey oo laga dooday kadibna qodobadan lagu soo koobay oo xildhibaanadu ay u badnaayeen mudane maxaa ka mid ah tusaalahaan markaan ka soo qabto haddii aan ognahay in waktina uu gabaabsiu yahay oo agosto laog yahay in markaas waktigii uu ku egyahay haddana lana rabo in la hirgeliyo sida barnaamijkii hanaanka doorashada markaas ku qoran waxaa shardi ah si mataqaanaa maadaama ay suurtagelaynan in horen loogu heshiiyey inay dhici kareen nidaamkii ahaa ama ahaa hal qof iyo hal cod one man one vote inoo suurtagal ahayn waxaa mataqaanaa la go-aansaday in la sameeyo mataqaanaa baarlamaanka u fasaxo sidii suurtagal ku noqoleed in doorashadaba la sameeyo taasna waxaa waaye baarlamaankii kolley guddiga marka loo xilsaaray wuu ogolaaday waxaana filaynaa baarlamaankan markii la hordhigan inay markaasi ogolaan doonaan haddu alle marka doorasho dadban micnaheedu haddii shacabka loo sharxo maxay la mid tahay doorasho dadban sidaad ka warqabtaan dastuurka wuxuu dhigaya markii la gaaro laba kun iyo lix tobanka in shacabka cod u dareero oo oo markaas qof waliba codkiisa u baxsado oo sidaas mataqaanaa loo coday oo sidaas nidaamka lagu doorto oo ama ha noqoto madaxweyneha noqoto ama wixii kale markaas soo raxo maadaama ay suurtagal ahayn oo markii loo fiiriyo waktiga maadaama hore loogu heshiiyey oo in taas arrintaas ay suurtagal ahayn waxaa la go-aansaday marka in doorasho dadban markaan sii fasir waxay tahay nidaamkan ah in boqol soddon iyo shantan oday iyo tiradii markaas laisku afgarto haddii laisla ogolaado oo laisku afgarto odayaala mataqaanaa iyo guddiyadii kale oo ayagana doorashooyinka qaabilsanaa intaasoo dhan inay isu yimaadeen oo sidaas uu ku yimaado xildhibaanada markaas cusub saasay ku yimaadeen marka guddigan maanta fadhigooda ugu horeeya yeeshay beri maxay ka hadli doonaan beri waxay ka hadli doonaan qaybtii labaad maadaama nuqulkii loo qeybiyey xildhibaanada oo horey u haysteen oo ku saabsanaa tii ra-isul wasaaraha loo soo gudbiyey oo ahayd in mataqaanaa hannaanka iyo iyo qaabka doorashada ay u dhici doonto in markaas xildhibaanada markaas qodob qodob ay markaas uga hadlaan oo fikradooda markaas ka dhigtaan si markaasi usoo baa wax nuxur leh wax ku oola ogolaa shacabka la hordhigi karo habdhowraha baarlamanka ayuu ahaa oo u waramayay waryahana ibraahim guudle saxaaq kana warbixinayey guddi hoosaadka u xilsaaran soo diyaarinta mashruuca sharci lagu ansixinayo doorashada dadbane sanadka labada kun lix iyo tobanka dalka qabsoomi doonta iyo hanaanka lagu fulinayo oo uu soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka kulan maanta muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayay xaaladda barkacyaasha iyo sida wax loogu qaban karo ayaa maanta muqdisho lagu qabtay waxaana ka qayb galay ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya maxamed carte iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ra-iwasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa halkaa ka hadlay waxa uuna yidhi
horta waa mid waxaan yani doonaynaa dhowr arrimood baan doonaynaa mid waxaan u jawaabayaa mid odayga hadii magaciisa muu sheegin saasaan garanayn jawaabta ahayd weydiinsan ahayd weli maxay ugu maxay ka tagay waxaa jirtay markii arrinkan soo baxay lagu dhawaaqay waxaa dowladdu kalmeysatay waxay la hadashay safaaradda kenya waxay amar ku siisay inay weydiiso caddayn cad oo rasmiya dowladda kenya waxay mawqifka ka taagan waayo waxa sirka laga ilaado iyo waxa maxaa official u timaada dowladda taasuna jihaada official u timaada dowladdu aad tishato taas waxyaalahaas mashruucaa markaasun baa laga hadli karaya laakiin hadda kama hadli karin marka taa weya jawaabta midda labaad kan ku taagan waa intii aan dhegeysan waxaan filayaa waana kusoo noqotay gudoomiyaha iyo wasiirku ahaantada ahay noqota runaantii waxyaala farabadood ka dhawaasiseen waxay ku jirto topic oo ahayd in qaabka loo loo loo abaalayo waxyaalahaas markaa kolley kolley wixii ka qabyaan waxaan isku dayi doonaa inaan waayo haddii hadda kor loo qaado waxay noqonaysaa markaa baakicii loo soo socday mar kasta oo dhibaata timaado khalsan aan la yimaado baakicii loo noqonaya gaaritaasi waxaan rabnaa markaan istaarijiyadaan imaado qaabkii awla qoonsan in in loo joojin kariyo oo loo yareyn kariyo ayaa muhiima ta kale waxaa muhiima iyaduna sidoo kale in sharciga uu la la la isticmaalo marka xataa bara- dadkan barakacayaasha meelaha ku nool yihiin inta loo looga saaray in sharciga la isticmaalo waana noqon nidaam sharci ay timaado oo inta basla yimaado looga kakacayo in loo noqo dhinacyo laga soo gaay arrinkaasna waa noqon arrin mar walbaba lagu xoojinayo si sharciga u shaqeeyo waxaan kaga doonaynaa sidoo kale inay ka ilaalino dumarka يعني الواجب حسب على هم أقوس إن شاء الله بس سيدي والله وحيالها الدولة اللي تفوز أو هي دي اللي في معها إن الدولة ده ما أنا كاسين عدين إن الدولة سولوشن تقول عندك أما حل حل كوارث إلى لهم دلو إن تاسكم منها فهم كان فهم ما حد ليه هي arrintaasdan barakacayaasha ilaa inaan welinayna markaa hal badan bay taabanaysa hadday tahay yani waayo waa waa noloshii oo lagu koobay ka marka qof baahidu aad iyo aad iyo aad marka waana fahamsan baaxadda kale marka boqolkiiba toban shacbigaaga ay yihiin dad barakacayaala deefkino see waana fahamnaa taas yani intee le marka taasna waxyaalaha doon inaan iyadan ka wada waxaan rabnaa in macluumaadka yaala ee ay hay-aduhu hayaan inay la wadaagaan dawlada si dawladuna markaa ay u heli karto macluumaadka taaban kara waxaan rabnaa oo kale in maxaa la yidhaahdaa adeega bulsho ee ay u baahan yihiin hadday tahay tacliim hadday tahay caafimaad hadday tahay amni hadday tahay yamina waxyaalaha la rabo adeega bulsho inay heli karayaan sida dadka kaleba leeyahay waana dadkoori dadkoorka meesha laga saaro warwa barakacayaasha waa meesha ka baxdaa oo ladaa qofka qof muwaadina oo sida qofka kale dowladu yahay waxay leeyihin xaq lagu ilaaliyo oo xuquuqdooda lagu ilaaliyo sida ay u leeyihiin dadka kale marka waxaynu rabno diwaanan ku maarinayaa yani wasiir wasiirdahda inay soo qaaday arrinka oo ah sidee loogu dari karaya idan waxa socdaa wareegisi dastuurkaya marka waxaa laga hadlayaa waxaa xuquuqdii ay wada lahayn laakiin ixtaasub inshaan waa la geliyaa oo la geliyaa constitutionka iyo dastuurka la geliyaa si qof kastaaba ama barakacaha laguma haysan tahay uu u arki karaya xuquuqdiisa halkaa ay ku maxaa layihahdaa ku xadan tahay oo lagu og yahay inuu ku yahay هي بين الأشخاص الفكري لكن حقها موجود إن سيدا وشري وزير صالح أتهاي مهين إن ذات كان الله مع عمرو سيدين وعدين وموالد صومالي من الرسول وموالد صومالي تاوى السرعة لأن أصبحت عماها ورجماها واحترماها وهو صومالي وعلي وكلا فكتاوى وين حسوسنا من هذه waxaan u baahannahay inaynu sidii la sheegayba in la lahubiyo ama fulinta la sameeyo sidii conventionka kitaaba oo kale oo runtii ah loo baahan yahay in isku dayo sidii xaligaada aynu sameyn lahayn maalinka maanta ininteydi maxkamadahena iyo shuruucdeedna soo jeedahay ka ugu dambaysa mar walbaba taabanaysa waxawey waa waa waa magaalooyinka barakaco horta kow iskaashankii mu bilaabay yani waa waxyaalaha qaladaadka la sameey barako weligii u jiro afar iyo todobaatankii musmaliya qof baa laga soo qaaday waqooyi walkeenu waa la barakiciyey laakiin hadalkusay dadabaan dagaalo ka sokeeyaa ka dhacay intaasoo dhan meel walba ka dhacay marka barako wada laakiin hadda kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey waxay noqotay inay noqoto nool organize oo meel kaama la geeyo oo sidii qaxootigii maxaa la yidhahdaa dalka dibadiisa adkeysiga si lamida in markaa laga dhigo oo ay noqotada markaa lagu quuriyo mushkilada ugu weyn ee shacbigeena maanta soo food saartayna waxaa qofka marka la quuriyo waxa la siiyaa raashinka la siinaya waa raashin yar oo aan u ogolaynin xarako badan sameyn markaa qofki waxaa xitaa ka dhimanaysa amniguu doonaya inaa ku qabto ama oo doonaya inuu noqdo qof actiba ayaa ka dhimanaysa inuu meel bedelano xuquuqdiisa laga saaro oo qofka uu noqdo qof isagu wixiisa la soo bixi kara waxay ahayd dadka baakacayaasha ku badan waa dadkii soo wax soo saarka ugu badan oo kusoo saari jiray jariil haday tahay xoolo dhaqata haday tahay wax haday tahay markaa maanta haddana laga latriya laga dhigo dad aan waxba qaban karin oo la quudiya waa mid mushkila marka waxaa rabnaa inuu bedelo oo ay dadkii noqdaan dad aanaan waanan ku mahadinaya wasaaradda maxaa la yidhahdaa peter peter iyo dimanka inay maanta leeyihiin waxaan sameynna fankan fankan oo sanduuq markaa qofkii kor loogu soo qaadi karay noloshiisa oo laga soo saari karaya maxaa la yidhahdaa fadliga iyo dhibaatada dhibaatooyinka kaa qaba taasna ay keeni karto in ganacsiyadeeda ka qayb qaadato dowladdu ka qayb qaadato dowlad goboleedyadu ka qayb qaataan oo iyaga laftooda ay wax ku darsadaan maxaa la yidhahdaa sanaadirta midda labaad waxa weeyaan mar kasta oo miqyaaska la sameynayo dowlad haddii la leeyahay waxay noqonaysaa intee shacbigeeda ka soo baxay fakriga oo gaaday maxaa la yidhahdaa ka soo baxo oo gaaday imaka matalan dowladda rijaarkan etoobiya waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dowladaha ugu badan ee marka laga hadlayo dhaqaalaha boqolkiiba toban tobanka sana ugu dambeysay baa eegto innagu xagee taagnina waa inaan taas dhaqaalaheenni xabuu taagni xabuu maraya marka inaynu had iyo jeer aan ka fikiro sidii aynu intaasoo caayado oo oo maanta ama ku jira maxaa la yidhahdaa kaamskaa ku jira ama fakri ku jira si aynu ka soo saari lahayn waa taa way taa miqyaaska inoo noqonaysaa aynu baahan nahay insha allahu taala aynu ka wasitaa midda ugu dambeysa jeclahayn maamo waxa weeye guddigan aan hadda ka hadlay ama gudiyada labada gudiyan hadlay mid heer wasiira iyo heer farsamo labadaba waxaan waxaan u doonaynaa kow in isku xirkigu meesha jiro oo halkii federaalka iyo stateka labadaba ay wada shaqeeyaan waxaanu doonaynaa in wasaaradaha dhexdooda ay wada shaqeeyaan oo markaa halkan uu ka samaysan yahay markaan haddii halkan uu ka samaysan yahay federaalka guddigii wasiiradu ka samaysan yahay sidoo kalena in at federalka state level iyadana halkan laga sameeyo kii oo kale oo laga wada shaqeeyo waayo arrinkan maaha arrin u kooban bulsho keliya oo arrin dalka oo dhan ku baahsan marka in laga wada shaqeeyo in waxay noqonaysaa mid muhiima isku xirkun halkaa ka yimaado halkaasaana markaa ka iman karaysa in farsamadii habkii maxaa la siyaasadii lagu lagu hagi lahaa in arrimahan barakacayaasha siyaasadooda ugu iman karto oo markaana ay noqonayso wax dalka oo dhan lagu lagu faafiyey lagu shaaciyey oo ay ka wada shaqeyno ilaa madaxweyne ilaa iyo dugtooda dhammaanteen ka wada shaqeyna sidii ka fog loogu qaban marka waxaan jeclahay inaan hortaytaa kusoo foogo waanan aada iyo aada ka mahadnaqeeyaa sida fiican ay loo qayb qaadateen araadiina iyo khaasatan iyo waxaan aada ugu mahadaysanayaa maxaa xubnahakeedii goboleedyada iyo gobolada intaba oo ay inay halka yimaadaan ay la soo qayb galaan aada baan uga mahad celinayaa waxaana insha allahu tacaala iuqiman doona kulliba dhaqsan uqiman doona halkaa si aynu arrimo kale oo aatama huseyn laakiin tana ay ka noqon doonto barka noqon doonto aynu kumanaya insha allahu tacaala waanu aada iyo aada ugu mahadcelinayo xagga kale waxaan jeclahay aada ugu mahadcelino jiwaanka oo qaatay initiativeka runtii initiativeka waa initiative aada iyo aada wanaagsan waxa weeyaan waa sida ugu fiican ee dadka wax loogu qaban karayo si toos ah loogu qaban karayo marka inaan soo wada dhaweyno ka wada shaqeyno meesha muhiiman aada iyo aada mahadsantihi runtii waxaan soo celiyey qofkusi wadataa wadatalagaasadu lahaa keyda lahaa maxaa la yidhahdaa hawshan waxaan ugu mahadcelina isagana sida fiican usoo wadayo wasaaradahana waxaan doonaynaa in hawshii imaka datada degeliyo siyaasada halkaa iska diro iyadoo la sii dhigay laakiin haddana laga wada shaqeeyo fifty fifty looga wada shaqeyn karo dadka iyo iyo howlaha labadaba Gracias.
barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaad dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijkan iminka waan ku guda jirnaa markana wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane maxamed aadan ibraahim fargeyti ayaa qalab isugu jira kombyuutar iyo beritanno waxa uu ku wareejiyey konton iyo toddoba hay-adood oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadoona qalabka niyaadaha lagu wareejiyey ay u isticmaali doonaan nidaamka cusub ee hanaanka maamulka maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeyti ayaa halkaa ka hadlay waxa uuna yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta maaragtay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo maaragtay hay-adaha dowladda oo inta ay ka joogaan agaasimayaashii guud ay maaragtay wasaaradaha maaragtay xukuumadda ka kooban tahay runtii maanta waa maalin taariikhi ah waxaan galnay maanta wejigii labaad ee barnaamijka la yidhaahdo efmis oo aad saa u malaynaya aada maqasheen barnaamijkan waa barnaamij la hirgeliyey horaantii laba kun iyo shan iyo tobankii sanadkadi lasoo dhaafay oo loogu talagalay in lagu maamulo maaliyadda waddanka runtii nidaamkani markii hore wejigiisa hore wuxuu ku koobnaa keliya wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe iyo maaragtay kastamka ama dekedda alxamdulilah waxaan hadda ku guuleysanay in sistamkii aan gaarsiino dhammaan hay-adaha dowladda cid kasta ama hay-ad kasta oo miisaaniyadda maaragtay waddanka qayb ku leh waxay isticmaalaysaa systemkani systemkana waxaan geynay rugtii ay ku shaqeynayeen maaragtay maamulada maaliyadda ee hay-ad kasta taas micnaheeda wuxuu yahay waxaa meesha ka baxay waraaqihii inta lasoo qaado oo saf loo soo geli jiray oo maaragtay la sugi jiray agaasimayaasha oo maaragtay wasaaradda maaliyadda inay go-aanadooda ku aadan qaataan nidaamkani wuxuu maaragtay u sahlayaa wasaaradaha dhan inay meesha ka kala socdaan miisaaniyaddooda meesha ay marayso waxa yani ay dalbadeen ilaa iyo ansixintooda iyo marka ilaa laga bixiyo miisaaniyaddooda waxa u harsan iyo maaragtay sidii ay maaragtay iyagoo xog ogaal ah ay usoo diyaarsadaan waraaqahooda runtii ma rabno inaan meeshan uu ku ekaado barnaamijka barnaamijka maadaama hadda aan ku guuleysanay inaan gaarsiino dhammaan hay-adaha dowladda waxaa noo qorshaysan in haddana waddanka oo dhan aan gaarsiino insha allah oo maaragtay maamulada dowladda iyo dowladda dhexe sidoo kale systemkan uu noqdo midkii isku xilaya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa barnaamijkan waxaa naga saaciday maxaalahay bangiga adduunka ayaa taakuleen fiican naga siiyey waana mashruuc muddo soo socday sayna socon doono marka maanta waxaan qaybinaynaa qalabkii lagu isticmaalayay systemka marka hore waxaan meesha geynay qalabkii telecommunicationka ama isku xirkii raadiyaashii aan geynay maantana waxaan noo waxaa noo suurgashay inaan u qaybino combyutero laptopyo iyo printeres inaan u qaybino hay-adihii dhan aan u wada qaybino oo hay-ad walbaba ay lahaato ugu yaraan saddex laptop iyo hal combyuter iyo hal printer ay ay qaadato hay-adaha kale qaarkoodna maarata waxaa laga yaaba printerka inuu badan yahay ama laptopka badan yahay hadba baahi hadbas ay jirto marka waxaan rabaa rabaa inaan loo dardaarmo maaragtay mas-uuliyiinta ka socda wasaaradaha in maaragtay iyagana gacan buuxda naga siiyaan wixii markaasoo caqabadaha ay la soo kulmaan inayna soo wargeliyaan waxaa jira tiam oo loo ama koox wasaaradda maaliyadda ka hoos shaqeeya oo loogu talagalay mashruucani inay si habsame ah uu u shaqeeyo marka hadday jiraan wax caqabado ah ama talo ah oo maaragtay fududeynayo shaqadiina waxaan idinka rabnaa inaad maaragtay nala soo socodsiisaan waxaan rabaa inaan mar kale idiin hambaliyeeyo oo idinku mahadceliyo dadaalka aad nala dadaasheen dulqaadka aad nala dulqaadateen iyo maaragtay jidkan dheer aan soo marnay inaad idinkan gacan ugu siisaan annagana maaragtay waxaan ku dadaalaynaa in maaragtay dadaalkeena dadaal aan kusii darno aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxyar ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiamka b f m oo maaragtay public financial management unit oo uu hormuud ka yahay waa maaragtay walaalkeena farxaan iyo ku-xigeenkiisa cabdulqaadir marka iyo tiamka intiisa kale maaragtay oo isku soo dowriday barnaamijkani si habsamle ay ugu dadaaleen runtii aad iyo aad aan idinku mahadin sidoo kale munaasabadan konton iyo toddobada hay-adood oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qalabka loogu wareejinaya ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaabi oo ku hadlayay magaca agaasimayaasha wasaaradaha anigoo ku hadlaya magaca agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxaan marka ugu horeysa u hambalyaynaynaa wasaaradda maaliyadda gaar ahaan wasiirka maaliyadda fargeeto oo nagu casuumay munaasabadan aada u qiim badan oo ah hanti qaran oo la rabo in lagu wareejiyo wasaaradaha annaga laftigeedu insha allahu tacaala waxaa nala siiyey waa agab agabkaasna wuxuu u baahan yahay in la xanaaneeyo oo gacanta lagu hayo inkastoo agabkaas uu yaryahay haddana waa bilow fiican runtii waxaan rabnaa marka annaga dhinacay waxaan ballan qaadaynaa in ay tahay hanti qaran oo berri aan ognahay in wasaarad kasta lagula xisaabtamayo waayo annaga mas-uuliyad ahaan waxaa nalagu yeeray waxaa weye inaan agab agabkasa xanaanayno gacanta ku hayno waxaan wasaaradda maaliyadda marka si gaar uga codsanaynaa hay-adaha laftigooda isku capacity ma aha waxaan rabnaa in qalabka hay-adaha sida ay u kala culus yihiin hadda kabacdi loo qiimeeyo oo haddii qalab uu yimaado runtii wasaaradaha qaarkood isku mid maahane la dhaqaaleeyo oo lagu wareejiyo wasaaradaha qaarkood mar kale iyo mar kale waa aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay magacii agaasimayaasha guud anoo ku hadlaya inaan wasiirka hortiisa uga mahad celiyo hay-adda iyadan runtii shaqadan aad iyo aad gacanta u geysatay marka intaasaa raba asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu
barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaad ula dhegaysanaysaan wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda fao ee qaramada midoobey u qaabilsan cuntada iyo beeraha waxay kormeer ku tageen xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo dib u dayactir lagu sameeyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa ujeedka kormeerka wasiirka iyo weliba mas-uuliyiinta hay-adda fao waxa uu uga warbixiyey warbaahinta qaranka bismillahi raxmaan raxiim hadda kormeerkan wuxuu ku saabsanaa qadaa u arkay hood ujeedaa waxay ahayd wasaaradan wasaaraddii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee daludii dhexe waaga bersamaadkii waxaana u nimid maadaama la diyaariyey ee ay diyaar u tahay in aanu ku soo guurno sidii hadda waxyaabihii yaryarowga ahaa ee dhignaa sida qalabeynteedii oo kale sidii loogu heli lahaa uguna soo guuri lahayn booqashadeena ayay ahayd dadkan kale ena la socday aad arkaysidna waa dadkii xoogaha hay-adda ra'uu ka socday ee faaw ee dalaynaya arrim ahaani ee lahay inay naga caawiyaan sidan meeshaana ugu soo guuri lahayn inay garfanaysiyaan wasaaradda dhismaheedu mar horey dhammaatay hal allaha siiyo waxaa dhagax dhigay wasiirkii hore ee dhintay madaculow markaan ka imidna waxaan ku guulaysanay inaanu dhammaystirno ilaa iyo waktigan ilaa iyo waktiganba inteeda badan waxay u soo akleed waxay ahayd xaggii hay-adaha amniga oo la rabay in ay ammaanka ay sugaan ee shaqada ku lahaa ee aanu ka dalbanay ciidanka nagana ballan qaaday oo aanana weli helin waana ka wasaarad aan waxaana diyaar u ahayn xilligan iyo xilikoorba in nimaado oon ku nimaado weliba qalabka naga xaggaas jooga ee waxaan u xarbnaa intaana soo gaarsiiyey waa hay-adihii amniga oo ballamadii iyo wakhtigii ee ay qaadeen dib ugu dhacay aynu intaa ku soo gaarnay haddana waxaan u diyaarnahay haddii allaha uudala ogolaado ee ay suura gasho sidaa ugu dhaqsiyaha badan inaanu ku nimaado oo ay xabadan ka suura gasho insha allah xagga dhismaha hay-ad ma dhisin weli waa waxyaabaha ilaa iyo hadda ay lacaga jiidayso waxeeda la isku leeyahay shirkad la yidhaahdo private ah ayuu la heshiiyey wasiirkii hore ee dhisayey ee kontraadka meeshaan xaluku ku bixiyey wax waa loo bilaabay waxna way u dhiman yihiin ma aha wasaaradda wasaaradaha ay hay-adaha ay dhiseen ma aha wasaaradda waxaa maalgeliyey oo dhisay oo qarashkiisa geliyey nin shaksi ah oo private ah ee weliba haddii aan magaciisa la yidhaahdo aan sheega la yidhaahdo jodhuwow oo weliba lacagihiisii intooda badan aan dhaho ay dhiman tahay laakiinse wax laga siiyey wixiisina raba laakiinse ma aha hay-ad ay hay-adaha dawliga deeqbixiyayaasha ee ay dhiseen ma aha waa civil maxaa la dhahay shirkad private ah ayaa dhistay oo uu ninkaasi uu shirkadda u madax ka yahay badan iyo iska kaashataan iyaga kormeerkooda muxuu ahmiyad u leeyahay oo isu wasaarada soo noqda
waxay ahmiyadooda ay tahay ay siinayaan maadaama aan ku celcelina anaku in ay wasaaraddii ay diyaar tahay ayagana ay ay gacansaabta ay leeyihiin faaw hay-adan macnaha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha waa dadka oo gacanta ku haya inta macaamiil kale leh oo maalgeliya sidaa darteed inay soo arkaan wasaaraddii wixii ay u baahan tahay oo inaga hortaagan inay loogu sidaa darteed waxay fiirinayeen maanta in ay waxyaabaha aan sheegayna laftigoodu ay dhab tahay in kale ee ay diyaar tahay waxayna dhawaadaba ku arkeen inay hay-addii wasaaraddii kalluumaysiga ee khayraadka badda ay diyaar tahay wayna garaabsadeen waxayna leeyihiin wixii annagana kalaankeenna waxaan rabnaa inaan idinka garab joogsano oon idinka caawino oo xagga qalabaynta ah taas ayuu kormeerkeeda ugu saabsanaa maanta inay ina soo raacdo
waagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad ka dhegaysanaysaan caawa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayaan kusoo gebagabanaynaa barnaamijka waxaa idiin soo saar halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed cali cumar jabo waxaana barnaamijka farsameynaya maxamed cabdiqaraf intaan barnaamijkan xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mida kalimaha sugaanta soomaaliya degto dariiqeeda xabuur
دبكة دبكة
dabka waxaan sidanaa
يا حرية